الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين قال الإمام البخاري رحمه الله باب ما يقول وحورنا يبو باب يهي المصلي قفك تكنيا بعد التكبير takbiirta dabadeed takbiirtana wuxuu uga jeedaa takbiirat lixraam takbiirta salaada lagu xidho qaala xadahanaa xafs bnu cumar qaala xadahanaa shucba can qataada can anasin ana nabiya sala allahu alayhi wasalam wa abaa bakrin wa cumara radia allahu canhuma kaanuu waxaan yaftatixuuna kuwo ku furfurta الصلاaةa صلاada bالحamdu للahi رab العاalمين marka alxamdu bالxamdu waxaa loo yihi iyadoo bacda xarfu jarku ay ku jirto waa calى الxikaaya weyi oo bimacnaa hadalkaasoo wada socda ayuu ku furfuran jiray bالxamdu للahi رab العاalمين marka maxaa looga jeedaa marka la leeyahay aلصaلاaةa waxaa looga jeedaa alqirاءaةa fi الصلاة qur-aanku akriyaya salaada dhexdeeda emaa macnaheedu salaadaba inuu ku geli jiray alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin salaada wuxuu ku geli jiray allahu akbar sida axaadiid fara badan inagu soo martay walihaada ayaa ibnulmundir iyo aljawzaqi wakayruhumaa waxay wariyeen min ariiqi abi cumar adduuri wahuwa xafs ibnu cumar sheikhu lbukhaari blafdi kanuu yaftatixuuna alqira'aةa bاlxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin marka waxa alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin ay ku bilaabi jireen waa qiraa'ada waa qur-aanka ay akriyayaan salaada dhexdeeda emaha salaada lafteeda maxaa haddaba looga jeeda alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin culimada qaarkood waxay yidhaahdeen waxaa looga jeedaa alfaatixa ayaa looga jeedaa oo kaanuu yaftatixuuna alsalaata bilxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin ay bilfaatixati oo qur-aan faatixada ka horeeya may akriyi jirin weeyaan bay idhaahdeen macno waxaana sidaa yidhi culimada markaa ka dhigaaya basmaladu inay tahay aayatun min alfaatixa waana ku soo aroortay axaadiida rasuulka calayhi salaatu wasalaam in suurat lfaatixa magacyadeeda ay ka mid tahay alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin oo abu saciid ibn اlmucalla rasuulku waa kii ku yidhi alaa ucallimuka acdama suurati fi lqur'an ma ku baraa suuradda u weyn qur-aanka qaala bala qaala alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin hiya sabcu اlmathani wاlqur'an اlcadiim marka magacyada suuradda waxaa ka mid a alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin axaadiid kalena waa ku soo aroortay ahlucilmiga qaarkoodna waxay yidhaahdeen may alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin waxaa looga jeeda lafdigan laftiisaa looga jeedaa oo bimacnaa qira'a ahaan waxba kamay horreysiin jirin qolooyinka markaa qiraa'at albasmala diidana layihi ee yidhi bisimba lama akriyayo ayaa sidaasi ku tegey laakiin xataa haddii la yidhaahdo bilxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin waxaa looga jeedaa lafdigaa laftiisay qiraa'ada ku bilaabi jireen haddii la yidhaahdo taa ka dhalan mayso bisinba inaanay akhriyi jirin ee waxaa macnuhu uu noqonayaa manaa qur'aan la maqlaayo oo alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin ka horeeya may akhriyi jirin bisinka u akriyi jireen laakiin bisinka hoos bay u akriyi jireen waxaana taa xoogeynaya waxaa riwaayaadka qaarkood ku soo aroortay oo min gayri طariiqi shucba ah falam asma axada minhum yaqra'u bismi اllahi الraxmani الraxiim maan maqal iyagoo bismi اllahi الraxmani الraxiim akriyaaya bal riwaayaadka qaarkood waxaa ku soo aroortay falam yakunuu yajharuuna bibismi اllahi الraxmani الraxiim kor umay qaadi jirin bisinka marka riwaayaadkaasi ayaa fasiraya waxaa looga jeedo kaanuu yaftatixuuna asalaata bilxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin qiraa'ada la maqlayo ayaa waxay ku bilaabi jireen alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin oo qur-aan la maqlayo oo intaa ka horeeya ma aanay akriyi jirin laakiin macnuhu waxa weeye bisinka isticaadada iyo bisinku labaduba waa ka horeeyaan labadaba hoos ayay udhigi jireen marka riwaayaadka odhanaya lam yakunuu yadkuruuna bismi اllahi الraxmani الraxiim iyo lam yakunuu yaftataxu lqira'ata bismi اllahi الraxmani الraxiim waxay uga jeedaan alqira'aة اlmasmuuca qiraa'ada la maqlayo riwaayaadkaas ayaana fasiray falam yakunuu yajharuuna bbismi اllahi الraxmani الraxiim odhanaya iyo falam yusmicna qira'ata bismi اllahi الraxmani الraxiim iyo kanuu yusiruuna bismi اllahi الraxmani الraxiim hoos bay udhigi jireen nacam basmalada ama bisinkuna inuu yahay aayad faatixada ka mida waa la ysku khilaafay ahlucilmiga qaarkood waxay leyiin waa aayat min alfaatixa axaadiid markaa taa ku cad laakiin sixadeeda ay wax ka sii yihiinna waa xujaystaan ahlucilmiga qaarkood waxay lein waa aayad mustaqila oo suuradaha ka madax bannaan laakiin tabarukan biha barakaysi laga barakaysanaya awgeed baa loogu furfurtaa suuradaha qur-aanka qowlkaas ayaanad moodaa inuu yahay qowlka xooga badan waxaana u daliila xadiidka abu hureyre imaam muslim warinayo xadiiث اlqudsiga ilahay uhi qasamtu الصalaaةa bayni wa bayna cabdي faida qaala اlcabdu alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin qaala allahu taعalى xamadanii cabdii waida qaala الraxman الraxiim qaala allahu taعalى atnى calaya cabdii waida qaala maliki ywmi اddiin qaala allahu taعalى majadanii cabdii marka haddii bisinkuu yahay aayad faatixada ka mid ah dee faida qaala alcabdu bismi illahi araxmaan iraxiim baa la odhan lahaa deetana jawaabta rabbi baa la sheegi lahaa laakiin waxaa laga bilaabay faida qaala alcabdu alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin qaala allahu tacaala xamadanii cabdii markaa saas ayaad moodaa inay tahay raajix bisinka markaa waa la akriyayaa laakiin sidee loo akriyayaa ayaa isweydiin leh kor baa loo qaadayaa mise hoos baa loo dhigayaa xadiidkan marka anas bnu malik radia allahu canhu wa ardaah waxa uu tusinayaa in bisinka hoos loo dhigaayo oo rasuulka alayhi salaatu salaam iyo abubakar iyo cumar iyo weliba cuhmaan sida riwaayaadka qaarkood ku soo aroortay inay bisinka akrintiisa hoos ay u dhigi jireen mana jiro xadiid saxiixa oo sariixa macnaa masalada ku cad oo tilmaamaya in rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu kor u qaaday walihaada ba alimaamu daara qutni raximah llahu tacaala wuxuu ka qoray mas'aladan bisinka hoos baa loo dhigaya mise kor baa loo qaadaya kitaab gaara markii la weydiiye wax xadiida oo صaxiixa ma u hesheene wuxuu yihi ama can الnabiyi falaa yahbut xadiid صaxiixa oo sariixo masalada ku cad oo rasuula ka soo arooray oo tilmaamaya inuu bisinka kor u qaaday ma hayo bu ihi imaamka muxadidkaa ee weliba caalim bاlcilala kitaab اlcilal la qoray ama can الصaxaabati faqad habata can bacdihim walam yahbut can bacdihim saxaabada miyaa qaarkood waa ka sugnaatay aljahr inay kor u qaadeen qaarkoodna waxaa ka sugnaatay inay hoos u dhigeen wa shaykhu lislaam ibnu taymiya majmuucu lfatawa mujaladka labiya labaatanaad isaguna saasuu tilmaamaya in saxaabada ridwaan ullahi calayhim labada wejiba ay ka sugnaadeen bal qaarkood inay marna hoos u dhigi jireen marna ay kor u qaadi jireen saxaabada bil asaaniidii saxiixa ay kaga sugnaatay inay qiraa'ada bisinka kor u qaadi jireen waxaa ka mid ah abu hurayra oo abu hurayra inta qole uu tukiyey oo jahra bilbasmala ayuu yihi ana ashbahukum salaata birasuuli illaah ka rasuulka ilaahay idinku salaad eeg baan ahay ibnu cumar baa radia allahu canhu isagana ay ka sugnaatay cumar ibnu khadaab laftiisa ayaa biisnaadin saxiix ay kaga sugnaatay laakiin anas kama aanu maqal isagu lihaada baa israarkan uu ka sheegay cabdullaahi ibnu cabbaas wa cabdullaahi ibnu zubayr wagayruhum min asaxaaba marka calaa kulli xaal in bisinka hoos loo dhiga ayaa ah sida badan in kor loo qaado lafteeduna waa jaa-is laa siyamaa gaar ahaan haddii looga jeedo tacliim dadka in la baro dadkiiba hadday u haystaan bisinkiiba inaanad akriyin oo bisinkiiba aada ka tagtay xaaladdaa waxaa muta-akid noqonaysa inaad kor u qaaddo waayo waa ka sugan tahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadaba in qur-aan ay ahayd hoos in loo dhigo in kor loo qaado ujeeddada laga leeyana ay tahay si dadka loo ogeysiiyo in la akriyayo waxaa saxaabada qaarkood ka sugnaatay salaatu ljanaaza inay qiraa'ada la jahreen oo ay tilmaameen ujeeddada ay ula jahrayaana kor u qaadayaana ay tahay dee dadku si ay u ogaadaan in qur-aan la akriyayo fii salaati aljanaaza oo aanay ducawn iska ahayn waxaa kaloo fi saxiix ku sugan wa kaana yusmicuna aaya salaada duhur iyo salaada siriga rasuulku marmar inuu aayad dadka maqashiin jiray ujeeddaduna ay tahay inay ogaadaan annahu yaqra' inuu akriyayo marka haddii meeshaba laysku haysto bisinka waa la akriyaayo bisinka waa laga tagaa dadka inaad maqashiisaa muta-akid bay noqonaysaa si ay u ogaadaan bisinka inaanad ka tegin ee aada akrin wakadalika haddii arrintu khilaaf iyo fitno ay sababayso iyo inay dadkii masaajidka kuwada tukanaya ay isu cadhoodaan oo ilaalinta la ilaaliyo jamaacata almuslimiin ayaa ka horeysa kana xoog badan ilaalinta la ilaalinayo sunnahaas iyadoo weliba sunnuhuna cala alwajhayn uu u sugnaaday labada wejiba in kor loo qaado iyo in waxa weeyaan hoos loo dhigo labadaba xadiidkuna sida saxiixa wax cilaa maleh oo riwaayadka shucba can qataada ee kala duwan ibdiraab laguma xukumayo waayo shucba radia allahu canhu kathiir min asxaabi qataada ayaa la wariyey oo alfaada kala duwan kula wariyey mar falama asmac marna kanuu yaftatixuuna alqira'a bixamdi illahi rabbi alcaalamiin marna lam yakunuu yadkuruuna bismi illahi raxmaan iraxiim saa'iru sheegnama laysku waafajinaya khulaaso waxay isugu soo urureysaa inuu macnuu yahay kor umay qaadi jirin ee qur-aanka kor ay u qaadayaan alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin bay ka bilaabi jireen wa kadalika qataada lama keliyoobin qataada xadiidka waa lagala wariyey anas bnu malik radia allahu canhu lamana odhan karo dee qataada markaa tadliis baa lagu yaqaanaa waana cancaneeyey anna shucba ayaa wuxuu yihi qultu liqataada samictu min anas qaala naxnu sa'alnaa anas miyaad ka maqashay xadiidka markaasaa waxau yihi annaga ayaaba weydiinayba oo xadiidka inuu noo sheegaaba taasi ayay ku tibi qال رحimh الlه taعaaلى xadثna muسى بن iسmاعيل التbudki alminqrي abu سلمة qala xadثna cabdالواxid بن زiyاd الbصrي qala xadثna cmاr بن الqعqاع qala xadثna abu zurcة abu zurcة بn cmr بn jrيr abu zurcة huwa cmr بn cmr بn jrيr albajlي الصxaabi markaa صxaabi inankii ayaa dhalay jrيr بن cbd للhi الbjلي qala xadaثna abu هurayra qala kana wuxuu ahaa rasuul الlahi slى الlahu عalayh waslm yskutu mid aamusa bayna takbiiri takbiirta dhexdeediiyo wa bayna alqira'ati qira'ada inta udhaxaysa iskaatatan aamus aamus macnaa qira'adii ay ka dambayso qaala wuxuu yihi axsibu waxaan u malaynayaa qaala inuu yihi hunayatan waxooga yar buu aamusi jiray faqultu waxaan idhi biabii wa ummii yaa rasuula allahi ufdiika waxaan kugu furanayaa biabii aabbahayo wa ummii hooyada yaa rasuula allahi rasuulka ilaahayow iskaatuka aamuskaaga bayna atakbiiri takbiirta udhaxeeya waalqiraa'ati maa taquulu maxaad tidhaahdaa qaala wuxuu ihi aqulu waxaan idhahda allaahuma baacid kala fogee beyni aniga iyo wa beyna khataayaaya gafafkayga kamaa baacadta si aad u kala fogeysay bayna almashriqi waalmaqrib allahuma naqinii ilaahayu iga daahiri min alkhataayaa gafafka kamaa yunaqa athawb alabyad marada cadsa looga nadiifiyo min addanasi wasak allahuma aksil ilaahu maydh khataayaaya gafafkayga bilmaa'i biyo iyo wathalj baraf iyo albarad dhagaxa cadcad ee roobka la socda marka baabku wuxuu ahaa baabun ma yaquulu bacda takbiir nusaga qaarkoodna waxaa ku qoran baabun ma yaqra-u marka culimada qaarkood waxay yidhaahdeen xadiidu abi hureyra baabka halke ayuu ka khuseeyaa ee xadiidu abi hureyra qiraa'o laguma sheegin takbiirta dabadeed qur-aan la akriyayo ee waxaa lagu sheegay uun ducaau listiftaax ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen markuu leeyay ma yaqra-u wuxuu uga jeedaa ma yaquulu min adducaa canaa wuxuu odhanayo ama qur-aan ha noqdo ama ducaba waxa weeyaan ha noqdee ducadiga markaa qiraa'adana dee munaasaba ka dhaxayso labadaba waxaa looga jeedaa qiraa'ada la akriya fi salaa iyo ducada lala imanayo fi salaa waxaa looga jeedaa taqarub ila allahi subxaana watacaala watacabud lahu in ilaahay loogu dhawaado loogu cibaadeyso xadiid kani wuxuu faa'iideynayaa in israarka ama hoos udhigista sukuut lagu ilaaqi karo kaana rasuulu llahi yaskut bayna atakbiiri wa bayna alqira'a wuu aamusi jiray macnaheedu ma aha si muuqatiyo si qarsoon midna waxba uma akri jirin maaha macno waaba kaa rasuulku sheegay inuu yidhaahdo allahuma baacid beynii wa beyna khataayaaya ee macnuhu waxa weeyaan yaskut ee yusiru hoos buu udhigi jiray marka min baabi ilaaqi sukuut cala alisraar aamus baa la isticmaalay iyadoo loo jeedo hoos udhigis waxaa kaloo xadiidka laga qaadanaya jawaasu tafdiyati bilab waalum inay bannaan tahay in la idhaahdo aabbaha iyo hooyadee baan kugu furtay qultu biabi wa ummi ya rasuula allah ufdiika ya rasuula allah waxaa kaloo laga qaadanayaa su-aal altaabici waalmutacalim lilcaalimi wاlmatbuuc cama yushkilu calayhi min umuuri اddiin ka taabica mutacalimka wax baranaya inuu su-aal ka weydiiyo ka caalimka ah ee matbuuca u yahay arrimaha diintae ka ishkaal gala ama uu fahmi waayo si abu hureyra u yeelay waxaa kaloo laga qaadanaya ducaa listiftaax inay tahay sunne waayo haddii ay waajib tahay marka horeba rasuulku calayhi isalaatu wasalaam saxaabada waa bari lahaa waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa yanaa siyaqa ducaau listiftaaxa inay ka mid tahay allahuma baacid beynii wa beyna khataayaaya ilaa aakhiriha waxaana ay tahay munaasabada ducadani ay salaada la leedahay qofku maadaama cibaado uu gelayo cibaadada si ay ugu dhadhanto oo cibaadadaasi ay dembi dhaafkiisa sabab ay ugu noqoto inuu marka horeba ilaahay subxaana watacaala dembi dhaaf uu sii weydiisto ay cibaadadu inay dhadhami weydo iyo in la aqbali waayo dembiyada ayaa sabab u noqda allahuma baacid beynii wa beyna khataaya kamaa baacadta bayna almashriq waalmaqrib macnuu waxa weeye ilaahu dembiga imika aan ku sifaysnahayna iga dhaaf mustaqbalkana ilaahu dembiyadana kala ilaali oo bari iyo qorax ka soo bax iyo qorax ka dhac isuma imanayaan sidaanay isugu imanahayn anigiyo dembiyaduna yaamaan isu imanin allahuma naqinii min alkhataayaa kamaa yunaqa sabu labyadu min addanas waxaa laga soo qaaday dembiyadii wasak iyo uskag inay yihiin walaa shaka inay wasak iyo uskag ay dembiyadu ay yihiin ilaa yihi kalaa bal raana calaa quluubihim maa kaanuu yagsibuun waa daxal qofka qalbigiisa dul fuulaya waxaa kaloo rasuulku yihi isagoo macnaha tilmaamaya tucradu alfitanu cala alquluub carda alxasiiri aw ka cardi alxasiiri cuudan cuuda faayumaa qalbin ushribahaa nukitat fiihi nuktatu sawda fitanka waa dunuubtii iyo macaasidii iyo mukhaalafaadkii ayaa qalbiga qofka saf ballaadhan usoo gala qalbi kastoo markaa aqbala nukitat fiihi nuktatun sawdaa bar madow ama shaambad madow baa lagu dhufanaya ilaa ay qalbiyadu laba qalbi oo ayumaa qalbin ankaraha nukitat fiihi nuktatun baydaa qalbi kastoo diidana bar cad baa lagu dhufanaya soo quluubtu labadaa qalbi kaa madow iyo kaa cad ayay noqonayaan kaa cade fitna aanay dhib ahayn maa daamat isamaawaat waalard iyo kaa madow ee laa yacrifu macruufan walaa yunkiru munkaran ilaa maa ushriba hawaa dembiyadii baa indha tiray iyo macaasidii markaasaa heer buu gaadhayaa macruufkii wanaaggii iyo munkarkii inaanu kala aqoonsan oo aanu kala garan oo munkarkiina agtiisa u noqdo shay wanaagsan macruufkiina agtiisa u noqdo shay foolxun walihaada baa markaa laga cabiray nadiifin allahuma naqinii min alkhaطaaya kama yunaqa athawb alabyad min addanas athawb alabyadna waxaa si gaara loogu sheegay halkan anumarada cadi uska gama qarsan karto marka la maydhayana waxaa loo maydhaa si ka xeel dheer sida loo maydho maryaha kale iyadoo suurtagal ma aha inaan si fiican loo maydhin ee uskagiibaa banaanka ay usoo saaraysaa oo laga arkaya markaa si xeel dheer in loo maydho wey marka ilaa waxba ha igaga tegin weyaan macnaheedu dembiyada saamarada cadaan waxba loogaga tegin marka uskaga laga maydhayo allahuma qsi lkhataayaya bilmaai waalthalji waalbarad tanna ta hore ayuunbay taakiid u tahay oo saddexdaasi meesha lagu maydhay biyo iyo baraf iyo baradka oo ah dhagaxa roobka la socda waa meel aada loo nadiifiye wey waxaa kaloo la socota la socota qaboojin waxaa lagaaa biyaha oo quri meesha inaanay qaboojin laakiin marka loo raaciyo baraf iyo barad meeshii nadiifna waa noqonaysaa waana qaboobaysa waayo dembiyadu haddii ay wasak yihiin dhinac kalena dab bay ka yihiin kulul oo qofkii in laga qaboojiyo ayaa waxa weeyaan xaaje iyo baahi uu qabaa marka ilaah wasakdoodana iga nadiifi kulaylkoodana iga qabooji ayaa macnuhu noqonayaa marka laysu soo ururiyo waxaanay xanafiyada qaarkood u daliishadeen xadiidka intiisan dambe biyaha mustacmalka ahi inay najaas yihiin oo aanay dahaaragalba ahayn waayo dee dembigii baa la socda bay leeyihiin mar haddii dembigi waxa weeyaan uu la socdana waxa ay noqonaysaa dee dembi inaan la isticmaali karin oon dee la ismarmarin karin laakiin xadiidkan masaladaasi looma daliishan karo waayo meedhitaanka la sheegayaa ma aha mid xaqiiqiya oo dembigii dee qofka biyo iyo baraf iyo berad lagaga maydhi maayo waa tusaale uun oo tusaalaha hore ah kamaa yunaqa thawb alabyadu min addanas ayuunbaa tusaalahan dambana uu la mid yahay waana mubaalaga fi tanqiya wa tahiir wa isaalati adunuub can ilmusalli maaha dembiga laftiisa in biyo lagu maydhayo ama baraf ama barad in lagu maydhayo axaadiis kale ayaa uga dhow oo insha allahu tacaala inoo iman doonto iyada lafteedana aanay dilaala ku sugnayn biyaha markaa mustacmalka ahina inaanay najaas ahayn shay daahira lagu isticmaalay ee ay yihiin daahir adila tusinaysaa hore ayay noo soo martay oo aynuu sheegnay siiqa markaa istiftaaxa ee kala duwan ee soo arooray marba mid ayaa la akriyay macnaa waa min baabi tanwiic oo la tanwiicinaya waxaana halkan aan baraarujinayaa istiftaaxa wajahtu wajiya liladii fatara asamaawaati waalard oo imaamu muslim uu warinayo waxaa xaafid ibnu xajar odhanayaa lakin qayadahu bisalaati leyl taasina waa wahmun min alxaafid salaat leyl istiftaaxaasi kuma gaar aha wahmigaana sheikh lalbani kitaabkeeda tamaam lminaha ayuu ku baraarujay wakadalika alcalaamaة ibnu baz hada wahmun min ashaarix raximah اllah walaysa fii riwaayati muslim taqyiid bisalaati اleyli fatanabah bab qala xadaثna iبn abi maryam qala akbarana naafic ibn cmar qala xadaثani ibn abi mulayka can asma binti abi bakri ana nabiya salى اllahu alayh wasalam salaa waa tukaday salaat alkusuufi salaadii qoraxmadoobaadka faqaama waa istaagay o faataala waa dheereeyey alqiyaama uma dabeetana rakaca waa rukuuco faataala rukuuca rukuucdii buu dheereeyey uma qaama waa kacay o faataala alqiyaam haddana qiyaam labaad buu dheereeyey rukuucda dabadeed uma dabeetana rakaca waa rukuucay oo faataala rukuuca rukuucdiibuu haddana dheereeyey waa rukuucdii labaad uma rafaca dabeetana rukuucdii buu kasoo toosay labaad uma sajada waa sujuuday oo faataala sujuuda sujuuddii buu dheereeyey uma rafaca dabeetana sujuuddii buu kasoo toosay uma sajada faataala waa dheereeyey asujuuda sujuuddii labaad uma qaama waa kacay oo faataala alqiyaama qiyaamkii ayuu dheereeyey ragcadda labaad qiyaamkeedii hore uma rakaca waa rukuuco faataala rukuuca uma rafaca faataala alqiyaam waa qiyaamkii labaad ee ragcadda labaad uma rakaca faataala rukuuca uma rafaca fasajada faataala sujuuda uma rafaca uma sajada faataala sujuud uma insarafa dabeetana salaadii waa ka baxay wa salaatu lkusuuf waa laba ragcadood ragcad waliba ay leedahay laba qiyaam iyo laba rukuucood iyo laba sujuudood faqaala wuxuuhi rasuulku qad danat minii waxaa ii soo dhowaatay aljannatu jannadii xataa low ijtara'tu calayha ilaa haddii aan ku dhiiran lahaa la ji'tukum aan idiin keeni lahaa biqitaafin rucub min qitaafihaa ka mida rucubaha midhaheeda wa danat minii annaaru naartii baa ii soo dhowaatay xataa qultu ilaa aan idhi ay rabbi wa ana macahum ee atuhlikum miyaad halaagaysaa oo naartan miyaad ku sallidaysaa wa ana macahum iyadoo aniguna aan dhex joogo oo aan la joogo oo su-aashaa maxaa keenay laana rasuulku calayhi isalaatu wasalaam ballanqaad buu haystaa inaan ummaddiisa la halaagayn isagoo la joogo faida imra'atun mise waaba gabadh xasibtu waxaan u maleeyay annahu qaala inuu yidhi takhdishuhaa ay xaganayso hiratun bisabi qultu waxaan ihi maa shaanu haadihi gabadhan arrinkeedu muxuu yahay qaaluu waxay yidhahdeen xabasataa way xidhay bisaddan xataa maatat ilaa ay dhimatay bisadani juucan gaajo awgeed laa atcamataa may quudin walaa arsalataa manay sii dayn taakulu si ay meelaheeda wax uga soo cunto qaala naaficun wuxuhi xasibtu waxaan malay annahu qaala inuu ihi man khashiishi lardi aw khashaashi lardi xansharaadkaa dhulka si ay wax uga soo cuntana may sii deyn marka xashiishna waa la min xashiishi lard aw khashaashi alard marka haddii xashiish la dhahade waa kala duwanaanaysa waxaa la isweydiin karaa baabu markuu dhaha bukhaari muxuu u jeedaa waxaynu hore u sheegnay qaacido odhanaysa haddii baab uu sheego tarjamo wata kadib baabu qura uu yidhaahdo xadiid ama axaadiis uu sheego baabkaasi wuxuu fasal ka farcamay u yahay baabka ka horeeya marka waxaa la isweydiin karaa xadiidkani baabkaa hore ee ku saabsan maa yaquulu bacda takbiir halkee ayuu xidhiidh kala leeyahay culimada qaarkood waxay yidhaahdeen meel uu munaas munaasabo kala leeyahay daahir ma aha ahlucilmiga qaarkoodna waxay isku dayeen inay yidhaahdaan xadiidkani baabka hore munaasabuu la leeyahay oo maadaama la yihi fa ataala alqiyaama qiyaamkii buu dheereeyey qiyaamkaasi inuu dheeraado waxyaaba markaas sababta u ah waxaa ka mid ah dee inuu ducaa-ul istiftaax akriyey haddana qiraa'o uu akriyey halkaasay baabka hore ay ka haleeshiiyeen ahlucilmiga qaarkoodna waxay leeyihiin maya masale kale ayuu bukhaari raximah allahu tacaala uu ishaarayaa masaladaasi oo ah masale xadiidka hore uu ishaaray oo ah jawaasu adducaa fi salaa bigayri lqur'aan waxaan qur'aan ahayn in lagu ducaysan karo salaada dhexdeeda allahuma baacid beynii wa beyna khataaya dee qur-aan ma aha haddana waa duco rasuulku salaada dhexdeeda uu ku ducaystay waxaa taasina radin markaa ay ku tahay qolooyin axnaafta ka mida oo yidhaahda waxaan qur'aan ahayn laguma ducaysan karo waxaa la mida qolada shiicada zaydiyada ah xataa markay qunuudayaan aayad qur-aana waxaan ahayn kuma qunuudaan waxaan qur-aan ahayn laguma ducaysan karo idhahdaano dee waa hadal hadalkuna dee salaada waa buriyaa sida dee saxiixiina waxay tahay in lagu ducaysan karo salaada dhexdeeda waxaan qur-aan ahayn oo rasuulkuba alayhi salaatu salaam waa kaa ku ducaysay ducaa ulistiftaaxda aynu aragno iyo ducooyin kaloo fara badan bal rasuulku wuxu uhi uma liyakhtar min almasalati maa shaa taxiyaadka markuu dhameeyo su-aasha iyo baryada wuxuu doonaya ha ka doorto manuu odhan rasuulku qur-aan waxaanaynan ku ducaysanina marka xadiidkan dambe bukhaari uu keenayna dee masalada lafteedunbuu sii ta'kiidinayaa in salaada dhexdeeda lagu ducaysan karo waxaan weliba qur-aan ahayn waxaa la isweydiin karaa taasi halkay kaga jirta waxay kaga jirtaa qowlka rasuulku uhi ay rabbi wa ana macahum anaa duco toosa yaanu ahaanin laakiin khuduuca isu dhuldhiga qofku ilaahay isu dhuldhigo subxaana wa tacaala ee rabbi uu isu baahiyo iyo ammaanta ilaahay uu ammaanaaba waa nowcun min adducaa bal axaadiida rasuulka waxaa ku soo aroortay iyo ashcaarta gabayada carbeedba ammaantu inay tahay duco qof haddaad ammaanto macnaa inaad wax weydiisatay ama aad bariday bay ka dhigan tahay oo athanaaءu cala lkariim yugniika can su-aalih waa ka yidhi rasuulku khayr ducaai ducaaءu ywmi carafa afdal ma qultu ana wالnabiyuun laa ilaha ilا اllah waxdahu la shariika lah lahu اlmulku walahu اlxamdu wcalى kuli shayin qadiir ana ducaya rasuulku uu ku sheegay hadalkaa laa ilaha ilا اllah waxdahu la shariika lah marka ammaanta qofku ilaahay uu ammaano u khuduuco u khushuuco isu dhul dhigaa waa duca weeye marka ducadu halkaas bay xadiidka kaga jirtaa ay rabbi wa ana macahum ay atuhlikuhum wa ana macahum oo macnuu dee uu yahay ay xambaarsan tahay ay laa tuhlikhum maa dumtu fiihim ilaahay ha halaagin inta aan dhex joogo marka halkaas ayaa xadiidku daliil uga yahay salaada dhexeeda in lagu ducaysan karo baabu rafci اlbasri aragga kor in loogu qaado u baab yahay ila limaami imaamka fi salaati salaada dhexdeeda oo qofka maamuumkaa waajibkuma aha inuu eego halka uu ku sujuudayo ee waxa u bannaan inuu eego hortiisa oo imaamkiisa uu eego wa qaalat caaishatu waxay tihi qaala nabiyu sala allahu alayh wasalam rasuulku wuxuu uhi fii salaati lkusuuf ay fii khudbati salaati lkusuuf fara-aytu waan arkay jahanama jahanamo ayaan arko yaxtimu uu burburinayo bacduha barhkeed bacdan barhka kale xiina ra'aytumuunii markaad i aragteen ta'akhartu anoo dib u soo joogsaday jahanamaan dib uga soo joogsanay markaa taasina de waxay tilmaamaysaa rasuulku alayhi salaatu wasalaam inuu hortiisa uu eegaayey qala xadaana musa wa musa ibnu ismaaciil qala xadaana cabdulwaxid ibnu ziyaad qala xadaana alacmash sulayman ibnu mihraan can cumaarata ibni cumayr can abi macmarin qaala qulna waxaanu kunni lkhabaab likhabaab akaana miyuu ahaa rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay mid akriya yacni qur'aanan akaana miyuu ahaa rasuulu llahi yaqra-u mid akriya ay qur'aanan fi duhri salaada duhuur dhexdeeda iyo walcasri salaada casr dhexdeeda qaala wuxu uhi nacam haa qulna waxaan nidhi bima maxaybaad kuntum ahaydeen tacrifuuna inaad garataan daaka arrinka aad ku garataan inuu akriyo maxaad ku garan jirteen qaala wuxuu uhi bidiraabi lixyatihi ee kunaa nacrifu dalika bidiraabi lixyatihi inuu qur-aan akhriyo waxaanu ku garan jirnay dhaqdhaqaaqa garhkiisa marka yaa arki kara imaamka garhkiisa inuu dhaqdhaqaaqiyo in kale qof maamuum eegay halka uu ku sujuudayo miyuu arki karaa waa maya marka imaamka eegaya weyaan macnaheed marka xadiidkuna dee sariix buu ku yahay masalada rafcu lbasri ila alimaam fi salaa in maamuumkan imaamka ka dambeeyaa inuu imaamka laftiisa eegaa inay tahay jaa-is oo xarakaadkiisa waxa weeyaan uu muraaqabeeyo iyo dhaqdhaqaaqiisa qala xadaana xajaaj wa ibnu minhaal qala xadaana shucba ibnu xajaaj qaala anba'ana abu isxaaq qaala samictu waxaan maqlay cabdاllahi bna yaziid oo yakhtub khudbadaynaya qaala wuxuu yihi xadaana albara wa kaana wuxuu ahaa hayra kaduubin mid aan been lagu aqoon anahum kaanuu waxay ahaa anahum kaanuu inay ahaayeen buu ku warramayey hadday saxaabada yihiin idaa salluu markay tukadaan maca anabiyi sala allahu alayh wasalam farafaca ra'sahu madaxiisa kor uuga soo qaado min alrukuuci qaamuu waa istaagi jireen qiyaaman istaagitaan xataa yarawnahu ilaa ay arkaan rasuulka oo qad sajada sujuuday xadiidkan hore ayuu inoo soo maray baabka mutaabacada markaynu ka warramaynay waxaana aynu ka qaadanay daabit ama qaaciido mutaabacada xadheeraysa oo imaamku rukunka aada ku jirta mooyaane ka kale markuu si dhamaystiran u galo ayuunbaad kaa ka soo bixi kartaa mutaabacaduna saas ayay ku xaasilaysa haddaad taagan tahay ood ictidaal aada ku jirto marka sujuudda si dhamaystiran uu u galo ayuunbaad soo foorarsanaysaa markaasaad noqonaysaa mutaabic lilimaam arrinta ku saabsan saxaabigan la yidhi wa kaana hayra kaduubinna hore ayaynu uga soo hadalnay iyo waxaa culimmadu ay ka yidhaahdeen hase ahaatee iminka xadiidku baabkeena halka uu ka khuseeya waxay tahi xataa yarawnahu qad sajada ilaa ay arkaan rasuulkoo sujuuday oo salaanta dhulka dhigay iyo xubnaha kaleba asanadda waxay tilmaamaysaa in rasuulka calayhi isalaatu wasalaam oo imaamkoodii ay eegayeen ilaa inuu sujuuday haddii kale ma arkee may arkeene halkana waxaa la tilmaamay inay sujuudda rasuulka calayhi isalaatu wasalaam ay arkayeen qaala xadaanaa ismaaciil waa ibn abi uweys qaala xadaanii malik can zayd bni aslama can caطaaءi bni yasaari can cabdillaahi bni cabaasin radi allahu canhuma qaala wuxuu yidhi khasafat ishamsu qoraxdii ayaa madoobaatay calaa cahdi rasuuli illaahi salى allahu alayh wasalam fasallaa waa tukaday rasuulku yani salaat lkusuuf qaala waxau idha yaa rasuul allah ra'aynaaka waanu ku aragnay tanaawalu shay-an shay adigoo tiigsanaya fii maqaamik halkaaga adigoo taagan uma dabeetana ra'aynaaka waanu ku aragnay takackacta adigoo dib u soo gurtay qaala wuxuu uhi innii anigu uriitu waa laytusiya aljanna fatanaawaltu waxaan ka tiigsaday minhaa cunquudan macnaa rucub midho ah laakiin ma soo qaban rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxaana inaanu soo qaban tusinaysa walow akhadtuhu haddaan qaadan lahaana oon gacanta ku dhigi lahaa la akaltu minhu waxbaad ka cuni lahaydeen maa baqiyat iddunyaa inta adduunyadu ay harhsan tahay weli qiyaama aan la gaadhin marka xadiidkan kusuufka marar horena wayna soo maray waanayna soo mari doonaa biidn illaahi tacaala axkaamta kusuufku halkeeday ku iman lakiin iminka shaahidku waxa weeye inay rasuulka calayhi salaatu wasalaam eegayeen ra'aynaaka tanaawalu shay-an fii maqaamika waanu ku aragnay bay yidhaahdeen adigoo wax tiigsanaya ama wax soo qabanaya adoo halkaagaa taagan markaa gacanta rasuulku uu fidiye wax ka horreeyey uu doonaya inuu soo qabto ayay arkayeen maamuumiin taasina waxay tusinaysaa inay imaamka laftiisa ay eegayeen waxaa kaloo xadiidku daliilu yahay jannadu iminka inay jirto ay abuuran tahay taana maaha macnaheedu inaan waxba lagu ziyaadin oo waxba aan lagu kordhin iyadoo abuuran haddana waxbaa lagu kordhiyaa dad baa guryo looga dhisaa dad baa beero looga beeraa waxaa kaloo laga qaadanayaa xadiidka barakatu himaari iljanna midhaha jannada barakadooda oo rucub quroo gacanta nebigu calayhi salaatu wasalaam ay soo qabatay haddii adduunyada ay iman lahayd inta adduunyada ka harhsan oo dhan ayaa dadku ay manaafacaadsan lahaayeen oo ay cuni lahaayeen la akaltu minhu ma baqiyat اdunyaa laakiin ilaahay subxaana watacaala adduunyadan in lagu isticmaalo ayaan ugu talagelin meel buu ilaahay u keydiyey wacdadtu lcibaadiy الصaalixiina ma laa caynu ra'at walaa udunu samicat walaa khaطra calى qalbi bashar yani calaa xaqiiqatihi waa la arko dee rasuulkuo waa ka arkay calayhi الsalaatu wasalaam qofkuna waa dee ka fikiri karaa naciimu ljanna intaana waynagaa maqlayna laakiin calaa xaqiiqatihi dhab ahaantii sifadiisa dhabta ah ayaan maqalkaasi iyo araggaa qofku haddii uu ku riyoodo ama aragta rasuulka la tusay oo kale aanay ku faa'iideynahayn qaala xadaanaa maxamed ibnu sinaan qaala xadaanaa fulayx ibnu sulaymaan qaala xadaanaa hilaal ibnu caliyin can anas bni maliki qaala wuxuu yihi sallaa lana waana tukiyey annabiyu sala allahu alayhi wasalam uma dabeetana raqa lmimbara mimbarka ayuu koray fa ashaara biyadayhi labadiisa gacmood buu ku ishaaray ku tilmaamay qibala qiblati lmasjid masaajidka qibladiisa dhinaca xiga uma qaala wuxuu yihi laqad ra'aytu waan arkay al'aana imika mundu sallaytu lakum laga bilaabo markaan idin tukiyey asalaata aljannata jannadii baan arkay iyo wanaara naartii oo mumahalayni mumahalatayni kuwo markaa la sawiray ah oo la tusaaleeyey fii qiblati hada aljidaar gidaarkan dhinaciisa ama jihadiisa falam ara maan arag kalyawmi maantoo kale fi lkhayri washari xagga khayrka iyo sharka oo khayrkii u weynaa baan arko jannadii iyo sharkii u weynaa naartiyo labaatan saddex jeer buu rasuulku sidaasi uu yidhi markaa saxaabadu inay rasuulka imaamkooda ay eegayeen baa xadiidkanina uu tusinayaa taana waxaa laga qaadanaya fa ashaara biyadayhi qibala qiblati lmasjid rasuulku labadiisa gacmoodba xaggaa qiblada uu u fidiyey waxaa marka ay arki karaanuun hadday ahaayeen kuwa rasuulka calayhi salaatu wasalaam eegaya laakiin ishkaalku wuxuu yahay goorma ayuu gacmaha fidiyey salaada intii uu ku jiray buu rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu fidiyey mise waxa weeyaan markii salaada uu ka baxay daahirka riwaayaddani wuxuu yahay inuu fidiyey markii uu salaada uu ka baxay laakiin ahlucilmiga qaarkood waxay leeyihin xadiidkani anas ibnu malik waa xadiidka ibnu cabbaas oo hore oo mukhtasarahun lasoo koobay bukhaarina taasaad moogtaa mooddaa agtiisa inay rajaxantay walihaada xadiidka ibnu cabaas waxaa ku jirta ra'aynaaka takacakacta inay arkeen rasuulka ra'aynaaka tanaawal tanaawalu shay-an iyo ra'aynaaka takacakacta inay rasuulka eegayeen xadiidkan anasna waa mukhtasar min xadiidi ibni cabaas bay yidhahde laakiin daahirkiisu waxa weeye inuu rasuulku gacmaha fidiyey oo arkeen gacmihiisa uu fidiyey markii uu salaada ka baxay dabadeed sala lana nabiyu uma raqa lmimbara faashaara biyadayhi qibala qiblati lmasjid waxaa la odhan karaa xadiidku wuxuu daliilu yahay imaamka laftiisu inuu eegi karo hortiisa oo gidaarkaa iga horeeyo jannada iyo naarta ay ku sawiran yihiin ayaan arkay in xadiidkani uu xadiidka ibnu cabaas uu ka duwan yahay oo dhacdo kala tan ay ahayd ayaana daahir ah xadiidka ibnu cabaas riwaayaadkiis o dhan waxaa kusoo noqnoqday rasuulku inuu leeyahy jannadi iyo naartii baa lay tusiyey uriitu ljanna iyo uriitu naara nacam oo jannada lafteedii u arkay iyo naarta lafteedii xadiidkanna in jannadii loo suureeyey iyo naartii oo suuradeedii loo soo dhigay gidaarkan ka horeeya marka waa laba dhacdo alcilmiguna aragtidaasi ma taswiir bay ahayd suurayn loo suurayey mise xaqiiqi bay ahayd ba isku khilaafa sida saxiixiina waxa weya labaduba inay dhaceen oo laba qiso kala duwan ay yihiin oo xadiidka ibnu cabaas ee qisadii kusuufka qoraxmadoobaadka ka warramayey inuu rasuulku jannada iyo naarta laftoodiiba arkay sida axaadiid kaleba dee rasuulku alayhi salaatu wasalaam uu ugu arkay xadiidkan anasna qiso kale iyo dhacdo kale ayuu ka warramayaa oo jannadii iyo naartii rasuulka calayhi salaatu wasalaam loo suureeyey qaala baabu rafci lbasari indhaha kor in loo qaado u baabiyah indhaha kor in loo qaado ila samaa'i xagga samada loo qaado u baabiyay fi salaati salaada dhexdeeda yani maa xukma xukumkeedu waa maxay qala xadaثna عlي بn cabd لlaahi almadini abuاlxasan qala akbarana yaحya bn سacيid qala xadaثna bn abi caruba sacيid bn abi caruba qala xadaثna qataada ibn dicama sadusi